hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed ayaa dekeda magaalada muqdisho ku qabatay konteenar ay ku jiraan laba boqol afartan iyo sagaal kartoon oo tubaaka ah kuwaasoo ay ku wareejisay taliska booliiska dekeda muqdisho hay-adda ayaa ku dhawaaqday in garoonka iyo dekeda aan laga soo dejin karin waxyaabaha maanka dooriya maxamuud cilmi agaasimaha waaxda kormeerka ilaalinta tayada badeecadaha suuqyada ee hay-adda taya dhowrka soomaaliya ayaa ka hadlay goobta lagu wareejinayay maandooriyaha
warqad ka soo baxday xafiiska maareeyaha guud ee hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ujeeddaduna tahay wareejin maandooriye white fox poch nicotin ayadoo laga duulayo sharciga lambar labaatan iyo toddoba ee jaangooyinta iyo tayadhoorka soomaaliyeed qodobkiisa afaraad farqadiisa labaad iyo qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad ee xeer nidaamiyaha baaritaanka iyo xaqiijinta tayadhoorka badeecadaha haddaba hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waxay labaatan iyo saddexdii bishii saddexaad laba kun labaatan iyo afar ku qabatay dekeda xamar maandooriye noociisu yahay white fox bots nicotin oo loo yaqaan taabu oo ah maandooriye khatar ku ah caafimaadka qofka maandooriyahan oo ka kooban hal konteynar oo cadadiisu tahay laba boqol afartan iyo sagaal karton kadib markii aan aragnay warqadda sumadeedu tahay xawadaha slash eber eber toban iyo lix slash laba kun labaatan iyo afar oo ay gudbisay waaxda waafaqsanaanta iyo dhaqangelinta hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed in badeecada white fox poch nicotin oo loo yaqaan taabu aysan waafaqsanayn halbeegyada iyo jaangooyinka dalka kana mid ah badeecadaha ka mamnuuca in dalka la soo geliyo sida ku cad xeer ra-iisul wasaare lambar boqol afartan iyo saddex qeybtiisa saddexaad sidaa darteed maandooriyahan halka konteenara maanta waxaan hay-addu go-aansatay inay ku wareejiso maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo afarta bisha saddexaad laba kun labaatan iyo afar saldhigga booliiska dekeda xamar sidaasaan caddaynaynaa booliiskaana lagu wareeji gacanta booliiskuna ku jiraa sharciguna mari doonaa wabilahi towfiiq waa mahadsantii dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey dagaal kula jirtay ka hortagga maandooriyaha ku soo badanaya gudaha magaalada muqdisho